halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka sagaal iyo afartanka iyo shan iyo labaatanka mitirban iyo weliba heerarka efamyada ee magaalooyinka qaarkood geeska afrika
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah toddobada bisha noofembar sannadka idaacadda waxaa wadajirin ku daadihinaya saaka iyo caalamka cabdicasiis xuseen iyo anigoo ah caashi ibraahim
We feel confident we've got the votes to win.
Great day with great opportunity ahead. We're going to get America back on track.
kuwaasi waxay ahaayeen madaxweyne barack obama iyo musharaxa mid romney oo rajo fiican ka muujiyey labadooduba inay ku guulaysanayaan doorashada madaxtinimada maraykanka ee shalay ka dhacday dalkan maraykanka iyadoo natiijooyinka qaarkood gobolladuna ay haatan soo baxayaan guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaan ku soo qaadanaynaa falanqayn toosa oo ku saabsan doorashada madaxtinimada ee maraykanka oo natiijooyinkoodu ay haatanna bilowdeen in la shaaciyo dadweynaha maraykanka ayaa shalay u dareeray goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada maraykanka oo ay u tartamayaan madaxweynaha haatan talada haya ee barack obama oo ka socda xisbiga dimuqraadiga iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee mid romney malaayiin qof ayaa safaf dhaadheer oo saacado qaatay galay si ay codkooda u dhiibtaan waxaa goordhoweyd soo xirmay inta badan goobaha codbixinta ee gobollada maraykanka natiijooyinka hordhaca ah waxaa inoo haya cabdicasiis xuseen cabdicasiis aad baad u mahadsantahay caasho iyo natiijooyinka hordhaca ah ee labada musharax ay ku kala guulaysteen ee soo baxaya ayaa gobollada ay u kala guulaysteen ay ku kala guulaysteen waxaa ka mid a musharaxa haddaan ku hormaro mitt romney ee xisbiga jamhuuriga waxa uu ku guulaystay gobollo badan oo markaasi la odhan karo waa gobollada badanaa taageera xisbiga jamhuuriga ee isagu matalayo gobollada uu mitt romney ku guulaystay ee natiijooyinkooda la shaaciyey waxaa ka mid ah gobollada utah mississippi nebraska wayami kansas louisiana south dakora texas north dakora kentucky west virginia indiana south carolina oklahoma georgia tennessee alabama iyo gobolka arkansas mitt romney ilaa haatan doorashadaasi shalay dhacday iyo natiijooyinkan lagu dhawaaqay wuxuu haystaa codadka marka la eego boqol iyo lixdan cod oo goboladan dhammaantood uu ka helay musharaxa kale ee madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama isaguna goboladu ku guulaystay waxaa ka mid ah pennsylvania michigan new york new jersey fermon illinois connecticut maine d c delaware rhode island maryland massachusetts iyo weliba gobolka new hampshire waxaana musharaxa madaxweyne barack obama uu haatan haystaa codad gaaraya boqol iyo afartan iyo saddex cod labadooduba dabcan codadkani waa gobollada ay haatan heleen waana natiijooyin hordhaca waxaanan cashay filaynaa in intaan idaacadda ku jirno haddii codadku ay soo ay soo baxaan oo codad dheeraadii ay soo baxaan in aan dhegeystayaasha la socodsiinayno aad baad u mahadsantahay cabdicasiis haddaba doorashadan maraykanka ee haatan gobolada qaarkood natiijooyinkoodu ay soo baxayaan waxaa falanqaynaya aqoon-yahano soomaali ah oo si dhow ula socda doorashada waxaa istuudiyaha toddobiy tobnaad ee v o e da haatan nala fadhiya cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah oo degan gobolka virginia khadka telefoonka ee bafalana ee new yorkna waxaa ku jirta hodan saciid ciise oo maclimad ka ah jaamacadda new york iyo murshid cabdi baaruud oo ka mid ah golaha fulinta ee xisbiga jamhuuriga ee minnesota khadka teleefonka ee ohayona waxaa ku jira cabdinuur sheekh maxamed oo ah sarkaal ka tirsan waxbarashada ah gobolka ohayo khadka teleefonka ee minnesotana waxaa ku jira cabdiwaaxid sheekh qalinle oo ka tirsan jaamacadda minnesota dhammaantiin kusoo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a iyo iyo sidoo kale waxaa nala fadhiya madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabaro oo isna falanqaynta qaybtiisa ka qaadan doona dhammaantiin waa soo waadin soo dhaweynaynaa mar kale waxaan ku bilaabayaa su-aasha ugu horeysa cabdiqafaar oo stuudiyaha nala fadhiya cabdiqafaar bal maxaa ugu weynaa arrimaha dadka codeeyey ay ku saleeyeen codeyntooda
n waa mahadsan tahay caasha run ahaantii dooddaani waxay soo socotay muddo hadda laba sannadood ah waxayna ku qaadatay wakti dheer inuu nin waliba fikirkiisa iyo waxa uu waddankan la damacsan yahay uu rabo inuu gaarsiiyo taasi waxay keentay in n markii dambe ay doorashadii markay soo dhowaatay dee ay noqoto qof waliba talow maxaa adiga kugu habboon oo muhim ku ah waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo dadka codaynayay marka ay fiirinayeen waxaa ka mid ahaa masalan shaqooyinka iyo abuurista maaragtay in waddankan shaqooyin laga abuuro dhaqaalahoo aada u hooseeyey oo nin waliba uu ku doodayay aniga iyo siyaasadaydaa u fiican horumarinta dhaqaalaha canshuuraha oo nin waliba uu lahaa maaragtay anigaa dhimaya iyo anigaa maaragtay ku habboon iyo miisaaniyadda dalka oo dalkaano dee miisaaniyaddiisu iyaduna aada muhim u tahay sidii loo goyn lahaa kharashaaska kharashaadka tirada badan oo gudaha iyo dibaddaba gala intaasu ay weliba u dheerayd amniga iyo nin waliba uu lahaa anigaa ku fiican sidaa darteed dadku waxay ku salaynayeen doorashadooda markaas nin waliba wixii uu ku cabirahayey oo uu fiirinayay maaragtay ama arrimaha bulshada ha ahaato ama ama qodobadaas waaweyn ha ahaadee dadku inay qof waliba uu cabirayo meel kaga imaanayay aad baad u mahadsan tahay cabdi kafaar waxaan sidoo kale isla su-aashaasi siinaya cabdiraxmaan iyabara oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a studiana la fadhiyo cabdiraxmaan si aadana waad ula socotay dadkii codeyna waad ka mid ahayd bal waxaad ka warrantaa isla su-aashaasi bal dadka codeeyay waxa ay codeyntooda ku saleeyeen ma doonaya inaan dib ugu noqdo intii cabdikafaar uu xusay balse waxaan isleeyahay gobolka virginia oo kale matalan waxyaabihii la hordhigay ama la weydiiyey su-aalihii ay ka jawaabeen waxyaabihii xisbiga jamhuuriga uu markii horeba lasoo shirtay waxay ahayd in matalan arrimaha ku xiriira in caafimaadkii matalan barack obama uu la shir yimid oo kale ayaa dadka la weydiiyey oo layidhi sideed u aragtaan waa waxyaabihii lagu eryanaya ahayd boqolkiiba lixdan iyo sagaal ayaa waxay yidhahdeen daryeelka caafimaadkaasi in la tartira ayaan doonaynaa laakiin boqolkiiba afartan iyo sagaal waxay yidhahdeen la tartiri maayo marka taa waxaad arkaysaa inay isku soo dhawaayeen oo aanay noqonin sidii markii hore loo loo doonayay aan ku celiya halkaas afartan iyo sagaal baa doonaysa in la tirtiro afartan iyo lixna waxay dhahan yaa la tirtirin labada kun iyo sideeddii markaad eegto boqolkiiba sideed iyo labaatan ka mida dadka virginia ee iyagu dhinaca diinta ku xageeya ee asal raaca ah ayaa ayaa waxay ahaayeen kuwii iyagu soo baxay ee aada iyo aadka in hadalkooda loo arkayay laakiin sanadkan halkii sanadkii hore ka ahayd sideed iyo labaatan labiyo labaatan keliya ayay noqotay dhinaca iyo haddaad aragto aan aan aan virginia dhinaceeda waqooyiga waxaa isbeddelka weyn ku keenay waxay tahay iyada oo waxa demografiga ama shicibkii hore u deganaa ay runtii aada isku bedeleen waxaa kusoo kordhay dad badan oo ka yimid spanishka latinoska oo koonfurta america ka yimid asiankiibaa kusoo batay african americanski ama americanka ha ahaadaan madoobe awal u joogay ama kuwan kale africa ka yimid ha ahaadaan yacni demographigii dhulkan gaar ahaan waqooyiga virginia aad bay isku bedeshay marka virginiana ma ahan ti aan hore u naqaanay dhinaca haddaan kusoo gabagabay ohaayo oo kolleyba markin oo martideenu ay aada uga falaqoon doonto waxaan isleeyahay iyo michiganba inay ugu weyneed waxa loo codeynayay lacagtii deynta ahayd ee barack obama u ogolaaday in shirkadaha baabuurta uu ku badbaadsho waa tahay waad mahadsantay cabdiraxmaan haatanna waxaan u baaqayaa murshid cabdi baaruud oo ka mid ah golaha fulinta xisbiga jamhuuriga oo isagu haatan khadka taleefonka ee minneabolis gobolka minnesota ku jira murshid waxaan filayaa inaad la socotid doorashada xisbiga jamhuurigana waad ka mid tahay siday kula muuqdaan waxaa imika socda natiijooyinka hordhaca ee muuqda inkastoo boqolkiiba lixdan uu helay ninka musharaxa mitt romney oo marka la eego obamo dhinaca tirada uu ka horeeyo laakiin waxaa muuqata in gobollo badan uu malaha mitt romney rajaynaya inuu ku guulaystay inaanay weli dhicin sida gobolka florida iyo virginia bal sharaxaad naga sii adigu sida ay wax u socdaan imika
aada iyo aad baan idin salaamayaa saaxiibadeeda meesha ku jira iyo cabdiraxmaan yebro aad mooda runtii inuu shaqo aada u fiican qabtay inuu soomaalida wacyigeliyo arrinta doorashada maraykanka weega lasoo dhaafay iyo caasha cuud waan idin salaamaya dhammaantiin iyo cabdicasiis haddaan su-aashaada u noqdo waxa weeyaan annagu sidii aan rajaynayna runtii waad moodaa in caawa ku socoto halkan dhammaan raggii taageerayaasha xisbiga jamhuuriga iyo madaxdiisii lawada jooga caawa arrintii arrinta mataqaanaa ganacsiga iyo waxbarashada iyo iyo mataqaanaa canshuuraadka iyo caafimaadka wixii message aanu soo bandhignay dadweynaha maraykanku aanu sheegi karnay laba sano waana soo sheegnay caawana waxaad moodaa in ay iyagu ay go-aan ka gaarayaan mustaqbalka dalka maraykanka haddii markaa doorashada hadda waxaad moodaa inay isugu soo biyo shubanayso gobolka ohio florida colorado nevada iyo iowa inay isugu soo biyo shubanayso ad moodaa intaana dhammaan waa la wada ogaa in lagu dagaalami doono oo yacni dagaal aada u culus uu ka dhici doono intaasoo gobol annaguna caawa waxaanu aada ugu faraxsannahay runtii natiijooyinka hordhaca ee kasoo baxaya goboladaasi iyo dadka maraykanka exit boolka la qaadayo waxaad moodaa dadka maraykanku inay aada iyo aada runtii ay messageka xisbiga jamhuuriga ay usoo dhaweeyeen baad moodaa madaxweynuhu laftiisu dee nin madaxweynaha buu ahaa afar sano runtii waddankan soo haystay organisation ka samaystay gobollo aada u fara badan oo in- muddo afartii sano uu madaxweynaha ahaaba kambeynkiisuna uu ka shaqaynayay meesha intii mid raamni uu ku jiray isagu brimariga israreebkii xisbiga jamhuuriga waktigu ka qaatay madaxweynuhu isagu aad buu mataa advantage buu intaa ku haystay Waa tahay marka Marka adigu rajadii- isku soo duuduuba waxaan is leenahay caawa Rajad- aad iyo aad baan waxaan kaloo raba inaan ku daro een, idaacadaha qaar baa yaa yaa sheegay oo ku dhawaaqay sida a b c news baan rajaynaya inay ahayd in congresska maraykanka guriga ho- een, in ay- guriga hoose ee maraykanka house of representativeska in gacanta ay ku seexin doonaan xisbiga jamhuurigu marka guusha ugu weyna caawa horta soo hoyatay inta madaxtinimada go-aan laga gaadhin taasaa ka mid ah waa tahay waan kugu soo noqonaynaa een, eh, murshid waa tahay een, bal waxaan u gudbaynaa dhinaca khadka taleefonka ee buffalo ee gobolka new york oo ay ku jirto hodan siciid ciise oo maclimad ka ah jaamacadda new york Een, hodan een, codbixiyaasha way qaybsan yihiin dalkan maraykanka dhallinyarada intooda badan obama ayay u codaynayaan een, halka dadka da-doodu ay ka weyn tahay shan iyo lixdan sanana ay romna u codeeyeen maxaa soo kala jiitay labada dhinac oo ay sidaas ugu kala qaybsameen
horta sidoodaba haddaad xusuusatid waktigii eh, laba kun iyo sideedii markii obama la dooranayay dadkii doortay waxay ahaayeen dhalinyarada dadaadoodu ay tahay sagaal iyo tobanka ilaa iyo sagaal iyo labaatanka dumarka latin latinka iyo dadka madow Een, waxaad moodaa inkastuu obama lumiyey qaarkood dadka qaar gaar ahaan dhalinyarada haddana runtii weli aada uma lumin oo weli groupkii aada iyo aad ayay u haystaan waxa sababtana waxa weeye dee wadankan markuu obama qabsanayay bo- laba boqol iyo sideedii ee waxay ahayd maaragtay een, hadalkiisu waxayd inuu isbedel keeni doono hase ahaatee inkastoo dadkani ay si runtii sidii laga filayay ayna ka helin dadkan adda dumarka ee spanishka iyo dadka african americanka la yidhaahdo iyo dadka dhalinyaradaaba haddana weli rajadoodii kamay dhigin saad u arkaysid imika sida laga arko kolleyba saadaasha siday u muuqato inkastoo numberku intii hore ka yaryahay laga yaabo boqolkiiba toddoba haddana weli rajadii kamay dhigin oo obama weli nambaradaa dadkaas dumarka iyo way weli wuu wataa sababtuna waxa weeye runtii markaad aragtid labadii wiige ugu dambeysay wax badan baa iska bedelay obama maaragtay een- een- een kaambeenkiisa een, inkastoo debatekii ugu horreysay uu kusii baxday haddana markii dambe wuu soo kacay dadkan kolley caqligooda waxay la kaashadeen inkastoo uu obama maaragtay caqabado badan uu soo maray maybe inay is odhan doonaan waana kolley haddii intii caawa trentigii hata intii ilaa inu inka soo aragnay hadday sii jirto saadaashu waxay u eg tahay inuu dadkii uu markii hore haystay sida dumarka dhalinyarada spanishka iyo dadka madooba inuu sii wadi doono oo ay sii taageeri doonaan waayo uma arkaan baa laga yaabaa kuwaasi inay ku timi eh, maaragtay afarta sannadood dibtii aan weli laga bixin inay tahay obamo oo ku khasaaray inuu wadanka horumar ka dhaliya inay tahay caqabadihii waaweynaa oo hortaagnaa waxaana waxaan aaminsanahay eh, dumarka inuu isagu weli wato dhalinyarada uu isagu wato spanishka uu isagu weli wato een, maxaan idhahdayey een, welina uu ilaa hadda een, uu uu numberkooda uu isagu u badan yahay waa gartay Een, hodan waa cabdiraxmaan yabarow Een, waxaa tahay professor een, dhaqaalaha dhiga een, eh, hadal kuguma seegano wixii dhaqaalaha ka dhacay iyo inay xoogga iyo dooda xooggeeda wadankan maanta doorashada iyo wixii eh, olalihii soo dhacay in een, lafdhabarta u ahaa dhaqaaluhu markaad dib u eegto wixii dhacay iyo wixii olalehi lasoo maray iyo halka maanta ah la taagan yahay shaqala-aanta jirta wixii uu obama soo qabtay labadii sana is afartii sana uu joogay maxaad is leedahay doorashadani ee dhaqaalihii wadanka ee eedeymuhu ka socdeen way ka tari karaan oo in ramni way ugu hiilin karaan maadaama isagu uu uu aada u watay dooda dhaqaalaha
horta waxaa waxaa eh, muhiima oo la ogyahay taariikhdana xustaa madaxweyneyaasha waktiyada xilligan oo kale dhaqaalaha hadduu madaxweynihii sii hayay wadanka uu dhaqaaluhu xun yahay inta ma- inta badan madaxweynaha waa laga raaya waayo dhaqaaluhu waa waxa ugu muhiimsan oo ay dadku eegaan waayo maciishadoodii iyo noloshoodii baa ku xidhan waxaad se moodaa runtii obama inuu aada iyo aada caqabad weyn ula ula kulmay dhaqaalaha oo uu la kulmay wakti xun waktigii financial crisis-ka oo uu runtii uu ka dambeeyey republicansku ay create gareeyeen uu isagu la kulmay sabo faa'iidooyin badanna uu ka dheliyey goolal badanna uu ka dheliyey arrimaha dhaqaalaha hase ahaatee aanay weli dhammaanin oo broseski uu weli socdo sida sida hadda maaragtay shaqala-aantaoo kale oo muddo badan runtii ay tahay bareedhaxaasa xataa waxaa la lahaa waxa ugu muhiimsan oo laysku kala dooran doonaa waxay noqon taa noqon doonaa keebaha u u muuqda if- u ifafaalo muuqda inuu waddanka dhaqaalihiisa kobcin doono laakiin waxaad aniga kolley waxay la tahay hodan ahaan fikradayda haddaan ka geysto n waxaa la qaatay nin lasoo arkay wuxuu soo sameeyey oo caqabadihii badnaa uu soo maray wax badan kasoo qabtay wuxuu sameeyey regulation bu wuxuu sameeyey wall streetka oo runtii ka mas-uul ahaa in financial crisisku ay dhacaan wuxuu n maaragtay caawiyey n maaragtay g m-ka iyo kambaniyadii gaadhiyada eh, soo saari jiray oo bankruptcy ku dhici lahaa imikana aad og tahay inay actually faa'iidooyin badan keenoon ay profit intay soo saareen haddana ay usoo celinayaanba dawladda lacagihii ay ka amaahdeen waa tahay ee shaqa abuuristii oo imika aada moodid inay iyada laftigeedu ifafaalo mucani iyo saadaalo fiicani ka muuqato g d b da oo ah cabirka lagu qiyaaso caafimaadka dhaqaalaha ee waddanka kaa laftigiisu nambaradii ugu dambeeyey ee soo baxay inay fiican yihiin marka runtii dhaqaaluhu waa waxa ugu muhiimsan ee lagu kala doorto madaxweyneyaasha specially ka sii fadhiya iyo ka imanaya waa tahay waa yahay waa yahay hodan waan kugu soo noqonaynaa een, eh, khadka minneapolisna waxaa ku jira een, cabdiwaaxid eh, sheekh qaliilne oo isagu jaamacadda minnesotana ka tirsan sidoo kalena qareen ah Een, cabdiwaaxid eh, saraakiisha doorashada ee gobolka ohio oo ka mida gobolada sida weyn la isugu haysto waxay sheegeen inay durba jiraan qaar ka mida warqadihii lagu cadeynayay oo oo ay wax ka xumaadeen oon codadkaasi eh, dabcan la tirin marka maadaama ay ohio muhiim u tahay doorashadan dib u dhac ku yimaada tirinta codadka eh, sidey sidey u saameyn kartaa natiijada eh, gobolka ohio iyo natiijada guud ee doorashada een, eh, labada musharax qofka madaxweyne noqonaya
Een, cab- aan kaa dhex- cabdi iyo ow.
eh, dhegeystayaashaada iyo dhammaan een, eh, martida eh, waan salaamayaa saad sheegtay een, eh, waa arrin kolley eh, maanka lagu hayo oo iman karta haddii gaar ahaan codku isku dhowaado oo labada murashaxe obama iyo mitt romney ay eh, si cad u kala guuleysan waayaan eh, waxay u badan tahay in markaa een, cod kasta la xisaabiyo eh, halka ay ka dhalato markaa in een, maxkamado iyo ama dibu tirin eh, la isla aado ay ka timaado laakiin laba boqol laakiin iyo hadda sida ay ku sida ay u laba boqol oo kun bay saraakiishu sheegeen iminka in een, eh, codadkii ay wax ka xumaadeen oo professional pilotka waxaa la yidhaahdo oo ay dhici karto tirintooda iyo hubintoodu inay qaadato ilaa november toddobiyo tobankeeda sida la sheegayo marka natiijadaasi maadaama ohio labada dhinacba ay isku halaynayaan oy sugayaan in ohio natiijadeeda la sugo sidey guud ahaan u saameynaysaa doorashada guud iyo tan ohayaba
saad og tahay eh, doorashada waxaa ku guuleysta eh, madaxtooyada Ma- maraykanka qofka hela eh, isu geynta eh, tirada electoral college-ka la- la yidhaahdo tiradaasna waxaa loo go-aamiyaa gobol gobol marka gobolka ohaayo ayaa awood u leh inuu go-aamiyo in eh, codkiisii dhammaystiran yahay marka een, eh, ku- ballot- ballotiskan ama waraaqahan dadku ay ku codaynayaan ee lagu ay ku qoran yihiin magacda dadka ee iyo xafiisyada loo kala dooranaya ay ku qoran yihiin wixii xumaada een wixii laga aqbali karo iyo qeybta laga diidi karo waxaa go-aaminaya xafiiska u qaabilsan ee gobolka ohio ama gobol kastoo maraykanka marka ee waxaan odhan karaa ee waxay ku xiran tahay runtii ee in arrintaasi ay noqoto arrin loo baahda iyo in kale ee natiijooyinku siday u soo u soo baxaan bay ku xiran tahay waayo madaxweyne obama oo kale een guushiisa kuma xidhna keliya inuu ohaayo ku guulaysto keliya waxaa hadda ii muuqata in gobolka florida oo runtii la filayay inuu ninka mitt romney uu ku ku ku gacan sarreeyo ay muuqato inuu obama horeeyo degmooyinka weli aan codkoodii lasoo xirin ee dhiman een ay yihiin kuwa xisbiga dimuqraadiga ee laga soo doorto marka haddii madaxweynuhu ku guuleysta masalan gobolka een, een, florida oo kale waxaa laga yaabaa khilaafaadka xagga waraaqaha ohaayo iyo inaanay macno weyn samaynin Waa tahay Ee, nin cab- kasta oo ay muhiim tahay arrintaasi waxaanse weli eh, la sugayaa in een, cod badan baa dhiman oo gobolada degmooyinka gobolka ohaayo gaar ahaan magaalada cleveland oo gob- een, eh, degmada la yidhaahdo kayahoga oo dimuqraadiya ee waxaa runtii aad iyo aad loo filaya een, in uu madaxweynuhu ku badiyo ee, degmadaasi ilaa haddana soddon boqolkiibabaa codkeeda soo xirootay marka waxba laga yaabaa Waa laba tahay- boqol oo kun iyo ka badanba inuu madaxweynuhu dhaafo aan loona baahanin Waa tahay Marka Cabdi Waaxid.
hadda weli inkasta oo la filaya arrintaas laakiin weli arrin runtii eh, eh, maaha boqol kiiba boqol in la hubo yani in saas u dhacaysa waa tahay cabdi waxid aad baad mahadsan tahay waxaan mar kale een, een, jaleecina isla een, o- eh, ohio ee doctor cabdinuur baa ku jira khadka teleefonka ee ohio Een, cabdinuur bal waxaad naga siisaa aad fikir naga siisaa waxa ay ohio een, een, sida dadkeeda u kala qaybsan yihiin oo ay u kala raacsan yihiin labada musharax oo kale Een, ah, aad baa mahadsantihiin waan idin salaamaya dhammaantiinna Een, ah, awalan een, ah, waxaa muhiim ah in aan fahmno in een, ah, kontonka gobol ee dalka maraykanka uu ka ko- ka kooban yahay ay u qaybsamaan gobollo loo yaqaano gobollada guduudan oo oo raacsan xisbiga jamhuuriga iyo gobollo loo yaqaano gobollada buluuga ah oo raacsan xisbiga dimuqraadiga ah iyo gobollo dhexdhexaad ah oo marba dhinac een, u bata Een, gobolkan ohio waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay gobolka keliya ee madaxweyne jamhuuriya uusan wadankan uusan ka soo bixin ilaa uu helo een, codka gobolka ohio oo macnaheedu yahay een, inuu muhiim u yahay inuu maaragtay balance gareeyo oo een, ah, een, gobolada ama buluuga ah ama gobolada maaragtay guduudka isu- isu badiyey waxaan hadda ii muuqday in gobolka minnesota uu walaalkii kasoo hadlayo hadda uu een, madaxweyne obama uu gacantiisa soo galay oo uu ka mid yahay gobolada muhiimka u ahaa madaxweynaha een, minnesota een, michigan een, ah, een, florida een, iyo ohio afartoodaba een, waxaa la filayay inay noqdaan afartaa gobol oo maaragtay een, dhankaa u janjeeray marka een, florida way dhadhowdahay een, minnesotana way soo gashay gacantiisa michigan iyo iyo ohiona aad baa loo maaragtay Waa tahay.
een, ah, een, loo filay marka waxaan isleeyahay een, ah, ohio een, ah, waxaa la sugayaa xoogaa inta maaragtay codadka qaarkood ay soo baxayaan laakiin hadduu helo ama florida sida walaalkay sheegay ama uu helo ohio een, hawsha way dhammaatay maxaa yeelay inta kalena waxay noqonayaan goboladii buluug ahaa ama guduudka ah sida loo sugayay inay usoo baxaan waaya waaya cabdi een, ah, waxaa kaloo intaa aan ku dari lahaa waayabarow een, ohio markii su-aashii waxay ahayd oo xagga axsaabta ay gabadhu kaa weydiisay matalan ee, waxa aanu la soconaa in markino boqol kiiba sagaal iyo soddon ee dimuqraadi ay raj- ay diiwaan gashan yihiin halka boqol kiiba soddon keliya ay jamhuuri ka yihiin koob iyo soddonna ay yihiin dadka aan dhanka raacsan dhanna raacsaneen een, xagga howlaha iyo shaqo helista een, ohio way ka fiican tahay gobolada kale oo shaqo fiican baa shaqooyinka helistooda way way u sahlan tahay oo taa waxaa sheeganaya madaxweynaha oo leh anaa taageeray in eh, shirkadaha baabuurta boqolkiiba toddobiyo soddon ayaa waxay yidhahdeen shaqaylistu aad bay u sarreysaa halka lix iyo soddonna ay ka diideen waa tahay een, aad baad umahadsantay cabdiraxmaan een, cabdiqafaar baan siinayo stuudiyaha een, nagu weheliya cabdiqafaar een, sidaan la socno kolley doorashooyinku een, natiijooyinku siday us- ku soo dhacayaan ama si toosa uma ogaan karno waxaana laga yaabaa idaacaddeen markaan ka baxno inayba natiijooyinka rasmiga soo baxaan laakiin haddaan dhinaca kale eegno een, doorashadan waxaa een, barbar socda kuraasta aqalka een, kongresska iyo weli senatka oo een, sidaan maqlayno aqalka kongresska jamhuuriga ay u badantay inay iyagu maamulkiisa iyo aqlabiyadda kusii lahaan doonaan laakiin dhinaca markaad eegto senatka kuraas badan baa jirta oo loo tartamayay oo weliba kuraasta qaarkood ay eh, saddex kursi oo muhiima ee gobolka indiana een, gobolka massachusetts ee uu ka yimaado mitt romney oo ay dimuqraadigu ku guulaysteen bal waxaad nooga warantaa ahmiyadda ay leedahay in kuraastaasi eh, labada ah ee iyo weliba saddexda la sheegayo dimuqraadigu inay ku guulaysteen Uh, waa muhim weye Uh, maraykanka waxaad moodaa baryahan inay u foodayeen wax la yidhahda divided government ama dowlad kala qaybsan Een, madaxweynihii waxaa laga yaabaa inuu xisbi ka su- ka yimaado eh, kongresskiina uu xisbi kale ka yimaado aqalkii sare oo sanadkuna uu xisbi kale ka yimaado marka hadda siday u dhacayso waxaad moodaa sanadka een, wuxuu awal gacantiisa ku jiray eh, xisbigan eh, d- eh, dimuqraadiga ah oo ku jiray Eh, s- een, meelihii hadda la isku hayay oo dhan goboladaas hadda aad sheegtay ee massachusetts iyo ay ku jiraan virginia oo hadda iyada lafteedu uu uu- uu aad iyo aad la isugu dhow yahay waxaa loo badinayaa inay gacantiisa ku harto een een eh, dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga inay gacantiisa ku harto wax weyn bayna ka bedelaysaa sababtoo ah madaxweynuhu xataa hadduu obama soo baxo wuxuu u baahan yahay sanadka maadaama uu eh, aqalkii hoose oo kongresska ay gacantiisa galeen eh, xisbiga jamhuuriga ah
Een, waa tahay haddaan een, ku laabto een, hodan een, doorashadan waa tii ugu een, qaalisaneyd ee maraykanka soo martay ilaa iyo lix bilyan ayaa lagu kharash gareeyay maxaa taa ugu wacan
horta dee waxaa ugu wacan em, wa- wax- waxa weeye waxyaalaha ugu laysku laysku maaragtay lagu tartamayey oo ugu ahaa wadnihii maaragtay em, dadku ay eegayeen wax waxa weeye shaqo la-aantii iyo dhaqaalihii oo ahaa waxyaalaha ugu muhiimsan oo ay dadka cararaya ama labada nin ee u kala cararaya madaxweynaha waxa weeye taasay ahayd runtiina waxa weeye waxaad ka garan kartaa inay dhaqaalahaas waxay ahayd inuu qof kastaba qadiyadiisa iyo barnaamijkiisa iyo programka uu wato inuu dadka u sharaxo taasina lacag bay noqotay hase ahaatee waxaa laga yaabaa maanta inkastoo saad sheegaysid intaasoo lacagi ku baxday inaynu noqono jugjug meeshaada joog oo obamana uu sida haddii imika siday arrintu ku socoto saabaasaasi ku socoto ay dagowdo uu obamana sidii kusoo noqonayo madaxweynihii housekii iyo sanadkiina ay sidii dividerkii ay u noqon doonaan lacagtiina ay dadkii ka baxayso oo ay god madow gashay marka kolleyba markuu qofku uu lacag ku bixinayo in la doorto kama fekeraayo lacagtaas in- inay inay hog ku bici doonto iyo in kale wuxuu rajadiisu waxay tahay inuu ka faa'iidi doono ama lagu dooran doono waa tahay marka waa runtaa lacag badan baa baxday Eh, labadooduba lacag aada u tiro badan oo weligood aan soo marin maraykanka ayaa baxday Eh, waxay ka tarjumi kartaa in dhaqaalaha wadanka uu sareeyo oo markaa karantigan ah kambeynka inuu lacagtiisu ay saa u badato ay kaba sii badato kuwa ka waa dambeysa tahay waa hay laakiin waxaan aaminsanahay arrimaha muhiimka ahaa qadiyadaha taagnaabaa aada saa ugu muhiimsanaa aad aad baad u waxaana mahadsantahay keenay arrintaas waa tahay aad baad mahadsantahay waqti yaroo kooban baan haysanaa doctor cabdinuur baan doonaya oo haya jooga inaan u baaqo En, cabdinuur maxaad iminka ku cabiri kartaa siday wax u socdaan En, yaad isleedahay labada dhinac inkastoy sh- rajo fiican qabaan inuu inay midba midka kale uu ka guuleysan doono maxaa kuu muuqda adigu si kooban cabdinuur Een, waxaa ii muuqdaa florida oo een, ah, madaxweynuhu uu ku horeeyo een, ah, wax een, aan ka badnayn een, boqolkiiba een, laba oo ay marayaan afartan iyo- iyo sagaal een, afartan iyo sideed iyo konton Een, hadduu madaxweynuhu uu ku adkaysto florida in uu ku badin doono een, ah, een, ah, madaxweynenimada dalkan ayaa filaya maxaa yeelay een, ah, florida waxay siinaysaa ilaa iyo wax la- la eg labaatan iyo sagaal cod oo muhiim ah een, een, ramnina ma heli karo gobollo kale uu isku soo beeriyo oo codadka uu ku Waa heli karo tahay.
marka aad baad u waxaan mahadsantahay isleeyahay in ah, florida ay ku xiran tahay caawa aad baad u mahadsantahay En, waxaan siinayaa murshid En, labaatan sakan wax ka yar adigana En, waxaad ka mid tahay En, xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota rajadii em, jamhuurigu intay leegtay labaatan sakan En, murshid waxaan rajaynaynaa haddii aan ohio iyo florida ku guulaysano rajadanadu inaanaan mid midna aanan sheegi karin haddaanu mid sheegno rajadanadu aad bay u yaraanaysaa marka waxaan rajaynaynaa in labada gobol caawa haddaan ku guulaysano umaad moodaa in rajadanadu aada ugu sii xiran tahay ugu dambeyntii waxaanu kusoo gabagabaynaynaa su-aal aan siinayo cabdiqafaar cabdi wardheere cabdiqafaar maxay uga dhigan tahay kii badiyaaba afrika gaar ahaan soomaaliya oo kale muxuu kusoo kordhin karaa bay kula tahay Ee, wax badan buu kusoo kordhin karaa sababtoo ah haddii Oba- een, romney hadduu soo baxo siyaasadda arrimaha dibadda maraykanku aad bay isu bedeleysaa Een, haddii obama uu soo laabto waxaad moodeysaa inuu sii wadi doono siyaasadiisii hadda oo arrimaha dibadda Een, soomaaliyana anigu saan isleeyahay iyo afrikaba in siyaasadahooda hadda ee, siday ku socdaan oo eh, u badan sida qabowga ah oo loo maamulayo oo ka duwan sidii xisbiga republicanku u maamulay inay inay ka fiican u maamuli doonaan saasaan isleeyahay waa tahay haddii haddabaan dhegaystayaasha intaanaan idaacadda soo gebagabaynaan u sheegna bal natiijadu sida ay kala marayaan obama hadda wuxuu haystaa boqol iyo afartan iyo sideed codad halka romneyna uu ka haysto boqol iyo toddobaatan iyo afar waxaana la doonaya musharaxii noqonaya xi- eh, madaxweynaha inuu helo laba boqol iyo toddobaatan codad oo codadka loo yaqaano electricalka dhegaystayaal waxaa naga xasuusina marka ay soo baxdo natiijada kama dambaysta ee madaxweynaha hadday caawa inkastoo dhinaciina soomaaliya ay tahay gabagabo in aan dhegaystayaasha u soo gudbinayno oo aan dhinaca internetka weliba internetka ugu soo gudbinayno waa tahay guud ahaan idaacaddii aroorimana intaa ayay ku dhan tahay wararka ugu dambeeyana waxaad kala socon kartaan laanta afka soomaaliga ee v o a iyo website-ka intaa ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.